livatlot bajwel ababamanyo haya konongosilin awasoomane taya konongosilin xafiladani loo qabtay ardada waxkabarata iskuulka hoose dhexe ee abuurayaan ee ku yaala magaalada mombasa ayaa waxaa kala soo qayb galay maamulka iskuulkaasi iyo waalidiinta xildhibaanka laga soo doortay deegaankan vita ee magaaladani mombasa mudane cabdisaman shariif naasir iyaduna munaasabadda ay ahayd mid ardada iskuulkan wax ka barata ay kusoo bandhigayeen qaar ka mid ah waxyaabaha halkani lagu baray iyo weliba sidoo kale madadaalo cabdisame shariif naasir xildhibaanka laga soo doorto deegaankan vita ee magaaladani mombasa oo munaasabadani ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay inay tahay arrin muhiima in dhammaan iskuullada kala duwan ee ku yaala magaalada mombasa ay tahay muhiim in la aqoonsado oo uu sheegay inay ubadka soo koraya wax barayaan
na unajua niliambiwa ya kuwa kuna shule nyingine ni kubwa nyingine ni ndogo mimi naamini ya kuwa watoto wetu wote ni sawa awe anatoka shule ndogo ama anatoka shule kubwa sio kwa hivyo kama tutajigawanya tuwe masaa ishirini na nane katika siku badala ya ishirini na nne tutagawanya masaa yafike ishirini na nane sio mimi naamini ya kwa kila mtoto ni sawa aweze kupatiwa nafasi ya kisawasawa mtoto ambaye kwamba anaenda shule za tajiri mtoto ambaye kwamba anaenda shule za mitaani mtoto ambaye kwamba anaenda shule zile ziko na majina makubwa makubwa na yale ambayo kwamba wako na miaka mingi kwa sababu hii shule mi nina imani leo tuko na watoto themanini baada ya miaka miwili mitatu idadi yetu itazidi sio iskuulkani abuurayaan ee ku yaala magaalada mombasa oo ay aasaaseen dhalinyaro kasoo jeeda gobolka waqooyi bari gaar ahaana ismaamul goboleedka wajeer ayaa waxa uu inoo sheegay cabdirasaaq yuusuf cabdinuur oo ah maamulaha guud iskuulkaasi in iskuulkan ay kasoo bilaabeen deegaanka habaasweyne sanadkii labada kun iyo sagaalka isagoona sheegay inay soo gaarsiiyeen labada kun iyo toddobiyo tobankii iskuulkan faraciisa oo ay ka fureen magaalada mombasa iskuulkan waqti dheer uu shaqaynaya waa iskuul ah, wuxuu ka mid yahay qaybo badan oo iskuulla ah oo ku yaallaan waddanka kenya faraciisa kale wuxuu ku yaallaa magaalada habasweyne oo degmada wajaar qaybtan waa qayb aan ka furnay mombasa labada kun iyo toddoba iyo tobanka wuxuu ku- faraci- wuxuu ku yaallaa iskuulka magaalada mombasa khaasatan dhinaca spaki maanta waxaan lahayn xaflad aad iyo aad u ballaaran oo qalinjibin ah oo carruurta yaryar oo naasariga ah ay ku qalinjibinayaan oo ay u gudbayaan eh, fasalka koowaad Ah, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanayn inuu ka soo qayb galay ah, xildhibaanka eh, laga soo doorta degmadan oo la yidhaahdo cabdisamad ah, shariif waa nin aad u wanaagsan waan u yeernay wuu naga aqbalay iyo eh, marti kale oo aad iyo aad u muhiimsan khaasatan dhinaca eh, educationka aad iyo aadaan u faraxsanay maanta waalidiinta iyo ardaydaba aad iyo aad ay u farxeen qaar ka mid ah ardada qalinjibisay ee munaasabadda loo qabtay iyo weliba sidoo kale ardada iskuulkan wax ka barata ayaa waalidkooda aynala hadleen iyagoona sheegay in ay bogaadinayaan dadaalka maamulka iyo macalimiinta iskuulkaasi ay ka geysteen waxbaridda ubadkooda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aniga waxaa la dhahaa siciid cabdiwaaxid cali waxaan ka mid ahay waalidiinta abuurayaan carruurtooda ay u dhigato maasha allah oo mombasa oo maasha allah abuurayaan waxay ku bixiyeen juhdi badan ay ku bixiyeen carruurta oy ka muuqato maanta yacni waa- waa waalidkoo dhan ay ku qanceen ilaahay intaasaa ugu sii zaa'idiyo waxaan ilaah ka baryaynaa intaas in ka sii badan oo ka fiican inuu ilaahay si- inuu inuu gaarsiiyo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ahay waalidiinta abuurayaan ilmaha u dhigtaan kasoo qayb galay maanta graduationka alxamdulilah waa ku faraxsanahay iskoolkeena waan ku qanacsanahay xagga dadka xagga horumarin xagga waxbarasho munaasabadan ayaa waxay qayb ka tahay munaasabad kala duwan oo iskuullada kala gedisan ee dalka lagu xirayo si loogu diyaar garoobo sanad dugsiyeedka cusub ee labada kun iyo koob iyo labaatanka iyo labada kun iyo labaiyo labaatanka maxamed cabdi bowtaan warbaahinta star magaal xeebeedda mombasa